haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada london inoogu soo diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare horeyna u soo noqday laba jeer ra-iisul wasaaraha soomaaliya kusoo dhowow barnaamijka v o eda iyo xarunta london ugu horeyn waxaan rabaa inaan su-aalo kaa weydiiyo arrimaha la xiriira heshiiska berbera iyo khilaafaadka hadda carabta xoogiisa oo aad moodidin soomaaliya uu saameyn badan ku yeeshay laakiin ugu horeyn heshiiska berbera waa la socotaa imaaraadku oo ka hadlay wuxuu farta ku fiiqay dowladii hore ee soomaaliya in heshiiska ay wax ka ogeed arrintaas maxaa kala socotaa
maalin horeto aan sameeyey asalaamu calaykum adigoo salaamay wadan oo salaamaya maalin hore waan ka hadlay waraysi halkaas waxaan rabaa inaan caddeeyo ummaddan oo caddeeyo xukuumaddii aniga aan ra-iisaalaha ka ahaa ee hadda labadiis lagu dambeysay in anaga wax heshiisa haba yaraatee ama ha ahaato tan militari ama ha ahaato tan ganacsi berbera ama boosaas horta anaga wax heshiisa aan galnay haba yaraatee ma jiraan ku igu horeeyey dee uma hadli karo waxaa u hadli kara dadkii markaas mas-uuliyadda hayay laakiin labadii sano annaga aan joogin wax heshiisa aan la galnay haba yaraatee dowladda imaaraadka ah ma jiraan marka un waxaana waxa wanaagsan sideedaba inaysan habka hadda wax loo maareynayo ee xanta ah in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siyaxatay iyo qoladii waxaan samaysay qoladii heshiiska gashay intaba intay way cad yihiin qof wax qarin karaa haba yaraatee ama inkari karaa ma jiro intay wax galaan qoladii la gashay inay dowladda imaaraadka si official ah inta loo warsado intay ay ka wada hadlaan dowladda soomaaliyeed wax heshiis ah oo hordhac ah oo labadii kun iyo lix iyo tobankii dhacay oo aad ka warhaysa miyaa jira ama dhex maray somaliland iyo iyo imaaraadka ama dowladdaadii ay wax ka ogeed annaga dowlad ahaan teenaan ka hadli karaa wax heshiisa ma dhex maray oo arrintaas ku saabsan haba yaraatee ma jirin ama isfahanba ha ahaatee wax isfaham ama heshiisa annaga aan la galnay oo dhinacaasa ma jirin heshiisyadan waxaan u malaynayaa in la siixay labadii kun iyo siddeed tobankii march markii annaga aan ka tagnay waa laga yaaba wada hadalkeeda tan oo ganacsi inay soo socotay labadii kun iyo lix tobankii laakiin haba yaraatee xukuumad ahaan annagana nalooma keenin wax gaara aan kala hadalna ma jiro isfaham aan isla gaarna ma jiro ilmana ah haddee waana sheegay sida waxyaabaha dhan sharciyad loo maray leeyahay haddii qof ka mid ah uu xataa arrintaas ay kala hadli lahaayeen waxay ahayd in golaa wasiirada la keeno laga wada hadlo arrinta sharciyan loo adreysgareeyo barnaanka la geeyo marka wax arrintaas ku saabsan haba yaraatee shaksiyan gaar ahaan xukuumad ahaan loo galay aniga ogsana haba yaraatee ma jirto dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wax ay heshiiskan kala socoto oo aada ogtahay miyaa jira ma ogi horta aniga runtii dee qolayba ayaga hadda waktiga iyo hadda yimaadeen ayaa badankooda la siixay heshiisyadan iyagaana qolay ay u taallaa hadda in ay ay arrintaas ka galaan maaragtay baarlamaanku waa tii uu ka hadlay oo uu runtii yidhi arrintaas waa sharci daro dee qolay baarlamaanku hadduu yidhina madaxweynaha ag taallaa asagaa haddii wax laga rabo ama inuu siixo ama baarlamaanku cesho maaragtay uu arrintaas ka hadlo laakiin annaga xukuumad ahaan labadii sana aan joogay haba yaraatee heshiis aan galnay ama isfahan aan galnay oo arrimaas ku saabsan ma jirto
cumar cabdirashiid marka la eego rag adigoo aad ka mid tahay oo siyaasiyiina waxaa marar badan lagu eedeeyaa inay horboodayaan oo ay taageerayaan dalal shisheeye sida imaaraadka oo kale danaha iyo ujeedada aad leedihiinna ay tahay in aada fashilisaan dowladda hadda jirta arrintaas ma qabtaa niga waxa yaab leh oo runtii arrimahan yaab leh waxa horta waxaas sheegaya waa meydiyada yaa ka dambeeya waxaan aragnay runtii dad dowlad ku jira oo yacni meydiyada u isticmaalaya dad kaleeto siyaasiyiin oo banaanka jirta arrintaas horta waxay keeni doontaa arrin fool xun weeye keeni doontana runtii in dhaqanka siyaasadeed ee dalkan labadii kun iyo todobiy tobankii ka hor waxaan dhaqan kala ma jiro mideeda kaleetana miidiyada waxaa loogu talagalay in xukuumadda markaas jirta ay sideedaba jeegarayso oo ay waxa ka khaldamo waxaa kale laakiin weli hadda ka hor uma dhicin in dad xukuumad ku jira ay u isticmaalaan miidiyada siyaasiyiin dowladda joogta ama lagu mashquulo siyaasi dawada jooga of course waad ka hadlaynaa annaga siyaasiyiinaan nahay dalkaan doorashaan keennay kuwadagaan ka saarnay meel baan soo istaajinay ee doorasho ka dhacday dalka sagaal iyo lixdankii kadib in legasigeena markasta wixii khatar u ah ama dhib keenaya waan ka hadlaynaa laakiin haddaad ka hadashid ra'yigaada dhiibatid dee dhaqankii aan hadaayad aan sheegayo maalahooda ahaa may qofkii iga fikir duwan hala gaalaysiiyo yani al-shabaabka yani fakarkooda iyo kaleeto gaal inta laga dhigo yani hala takooro meeshaan ma taalno sideedaba waa xaraga la wadahayo way siyaasadan marka waxyaabaha inta badan lagaa sheeg sheegaya waxaad u aragtaa inay dacaayadan aniga yihiin iyo dad kale waxa laga sheegaya waa dad iska dacaayada dad ayaa kharaj iyo juhdi ku bixinaya in ciyaal yeelo oo dhalinyaro ah oo runtii aan isleeyahay haddaan waxaan la gelin productive aan lahayn ama websiteyo aan hadda jirin oo jira oo runtii yani hadda noqday websiteyo waxay rabaan qofkii uun maaragtay wax siiyaa waxay rabaan u qoreeyeen runtii dalku waa ka wanaagsananaha inta an waxaan qabaa mas-uuliyad mas-uuliyad journalism in wadankan dib loogu noqdo oo runtii arrintaas adiga iyo wariyayaasha iyo runtii sharciyad laga soo saaro dalkan qofkii waxaasoo kaleta been iyo yani sheeko fasakh ah fasahaada faafinaya in runtii wax laga qabto waayahay waxaan la soconnaa in eh, khilaafaadka ka taagan dalalka khaliijka uu muddo soo socday soomaaliya inay dhexdhexaad ka tahay arrintaas ayay marar badan ka dhawaajisay laakiin waxaa muuqanaysa muddooyinkan dambe in en, gaar ahaan imaaraadka iyo soomaaliya ay sii kala fogaanayeen En, arrimahaas ma is leedahay so soomaaliya ku saxan ma imaaraadka ku saxan mise waxaa loo baahnaa siyaasad kale oo arrintan wax lagaga qabanayo horta runtii sideeda oo dal hadafka siyaasadeed ee ee ku wajahan xililkiisa dooda waxaa la rabaa markaas inuu ka fakaro waxa dadkiisa iyo dalka dan u ah anigoo hadda hadafka ay sadgareeyeen nimanka hadda jooga qor uma hayo laakiin waxay la tahay ummad soomaaliyeed oo badan ayaa khaliij ku dhaqan sacuudi ku dhaqan yacni dalkaas iyo soomaali iyo xiriir soo jiritaan ayaa jirta in horta sidaay u baahan tahay waxa lagu salaynayaa inay noqotaa hadaf ummadaas soomaaliyeed iyo dalkaas dan u ah arrintan waxay la tahay hadda socotaa waan isleeyahay si ka wanaagsan waa loo adres garin kara arrintan laakiin kolley waxa weeye dowladda soomaaliyeed ayagaa mas-uul ka ah diblomaasiyadda hadda maanta jirta meeshii dee ayaga ay dhigaan ayaa dadkaas iyo dalkaasi runtii ama ku munacaashayaan ama dhib ku soo gaarayaan marka waxaan rajeynayaa insha allah in si mas-uuliyada wixii la qabanaya loo qabto heshiiska berbere haddaan usoo noqdo dad badan oo soomaali ah waxay aada uga walwalsan yihiin en, in ethiopia ay heshiiska qeyb ka tahay En, dareenkaaga waa waa sidee marka laga hadlayo eh, heshiiskaas u dhexeeya ethiopia iyo somaliland iyo imaaraadka horta arrinta oo arrintan runtii inaan ka dhawaajiso ku faraxsan horta meeshan waxaa loo baahan yahay laba aan u kala saaro arrinta military ee ee hadda yani dhinaca militariga ah ee bayska ah arrintaas waa arrin u baahan sideeda in looga doodo annaga soomaaliya hadda ma joognaa platform aan base military waa arrin u baahan hadalkeeda iyo wada hadalkeeda yacni sharciyan iyo siyaasiyan implicationskoodan aan fiirna arrinta ganacsi ee muxuu ahaa horta arrinta ganacsi ana waxaan is leeyahay intii dekedan iyo yaa la siiyey isaan lagu welin horta dalkan dal hadda sharciyadiisa federal system loo sameeyo waaye waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ahmiyadda la rabay in la saaro dalkan waa loo arrin mid waxa weye wadahadalka somalilan in runtii waxa weye aada looga shaqeeyo siyaasiyan annaga dalkan de waxaan u baahannahay soomaali in meel is-afgarada la gaaro marka ahmiyad kuwaad in la siiyo waa wadahadalkaas iyo iyadoo aan xasaasiyad badan la sidii soomaali isugu soo celin lahaa labo waa arrinta dastuurka ku jirta ee xataa taabanaysa arrintan khayraadka ay ah sida dalku uu ugu heshiinayo awood qaybsiga mas-uuliyadaha khayraadka iyo siyaasadda amni intaas ilaa iyo hadda meel lama saarin waa qodobada laalan ee dastuurka ee la rabo iyo arrinta caasimada ku jirto waa qodobada laalan ee hadda la rabo soomaali inay intay iska timaada ka heshiiso hadda haddaan kusoo qaato tusaale yar dekadaha arrimahooda qusin doonta arrintan resource sharinka ee dastuurka ku jirta waa arrin federaal ah waxaa loo baahan yahay resource sharing marka la dhaho saddex arrimood ayay taabanaysaa waxay taabanaysaa kow lahaanshaha ownership wax la dhaho haddii khayraad la dhaho yaa iska leh ma federaalka iska leh ma stateka iska leh ma districtka iyo levelka iska leh yaa lahaanaya in lagu heshiyo wey tan labaad waa in lagu heshiyaa khayraadka whatever revenue kasoo baxa ama lacagta ay kasoo baxda waxyahaas ama deked ahaata ama khayraadka ahaata see loo u sheelgaraynayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka midda saddexaad oo ugu weyn waxa weyn management ama haata contracts ama haata heshiisyada see loo manage garaynaya ilaa iyo hadda dastuurka waxaan o dhan laguma heshin marka aniga waxaan qabaa dowladda waxaa hadda la haboon waxyaabaha ugu weyn ee laalan ee dalkan haddaanan hal xeer oo na wada xeraa aan la samayn dhib un ka imaanaya ama dekada ha ka tabaade ama meel kale ha ka tabaade ama shirkada waxbaaraysa ha ka tabaade arrimahaas weeye inay xoogga saaraan stateka laisku waco siyaasiyiinta laisku waco laga heshiiyo waxaa la socotaa dhowaan inuu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari khilaafaad badan iyo isjijiid badan ayaana baarlamaanka hareeyey intaanu iscasilin ka hor iscasilaadiisii see u aragtaa horta runtii dhinac maslaxa ka ahayd dhinacna ayaan darre ka ahayd horta waxa ayaan darre ahayd baarlamaanka saacaddan isuu jooga hal sano iyo xoogaa yar in uu khilaaf ilaa iyo heerkaana xareereeyo iyo baarlamaan laga sugayo weliba dalka inuu ka saaro hadda dastuurkan qodobada dhiman ee muhiimka ee siyaasadeed in meel la saaro iyo sharciyo badan oo dowladnimada muhiim u ah in hadda khilaafka uu soo galo oo laisqabsado waxay leedahay khatarteeda in sidan waraysiga wara ku bixiyaba hal siyaasadeed loo helo ee aan loo helin haddii kala qaybsanaanta kala qaybsanaya barlamanka intuu tago qolo cidihi lahayd qolada kaleeto aan raalayan waa adkaan horta waxay keeni lahayd barlamanka burbur ku yimaada marka runtii waxaan rabaa horta bogaadin inaan halkan ka bogaadiyo odaynimada soomaalinimada iyo inta uu muujiyey guddoomiyihii hore gudoomiye jawaari iyo tanasulka u tanasulay maslaxadda guud ee soomaaliyeed waana habboon tahay anoo ra-isul wasaare ah labadii kun iyo tobankii sidaas kale markay xaaladii akirintay waan tanasulay waa tan iscazil horta waa loo baahan yahay haddii qofku uu arko in xaaladii dalka ay jiq ku jirto inuu tanasul sameeyo oo rutay jawaarina uu ku bogaadinaya laakiin hadda khatarta tallaa waxay tahay haddii khilaafkaas mar laba oo barlamanku soo noqdo barlamaanka golaha shacabka runtii wuxuu gelaya arrin meel khatar ah waxaa adkaanaysa sharciyada dastuurka waxyaabahan hadda laalan oo dhan in ay sii socdaan isqaqabsigaas dalka dan uma aha dalkan sideeda waa xasilooni siyaasadeed in lagu wado oo runtii xukuumadda iyo barlamaanka ay wada shaqeyn ay ka dhexayso dalkana saas looga samato bixiyo annaga meesha aan soo gaarsiinay ee ahayd doorasho kunta qofooda in laga qaado hal qof hal cod sida hadda oo lagu heshiiyo markii horeto in la gaarsiiyo
hadda waxaa jira musharaxiin u tartamaya xilka guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iscasilayna waxyaabaha uu ka hadlaya waxaa ka mid ah ahmiyadda ay leedahay in la kala saaro ama aanay isku dhex milmin fulinta iyo iyo sharci dejinta yaa ku habboon xilkanay kula tahay guddoomiye noocee ah ayuu u baahan yahay baarlamaanka xilligan runtii horta dadka hadda israaxay kulligood waa dad yani aan isleeyahay khibrad waa leeyihiin wax waa wadi karaan laakiin mid waa muhiima sideeda waxaa muhiima qofka imaanaya in uu markasta ku daalaado madax banaanida golaha shacabka oo uu noqdo barlamaan ku xisaabsan la xisaabtami kara xukuumadda la xisaabtami kara hay-adaha dowladeed ee runtii loo idmaday inay gaarsiiyaan dalkan hadafkii lagu baxana marka guddoomiyaha imaanaya waa inuu leeyahay isquwad barlamaanka dhexdiisa ah waan isku wadi karaa xildhibaanada waa inuu heshiisiiyaan labadii garab ee hadda ku kala baxay arrinta jawaar waa inu runtii dadkeeda isku keenaa waa inuu yeeshaa aqlabiyad uu ku wadi karo baarlamaanka baarlamaankana uu ku xaqiijin karo madax banaanadiisa ah baarlamaanka sida loogu talagalay inuu howshiisa u badanayo marka dadkan imaanaya oo anigu aan dad badan oo aan qarnaa oo dad runtii kulligood macno leh laakiin waxaan rajeynayaa haddii la golaha shacabka inay u kuurgalaan haddii aysan ku dadaalin madax banaanida baarlamaan waxaa dhicayso in baarlamaanka runtii uu markaas usan macno badan samayn hadduusan samaynna howlii loo imaday in laga gaabiyo ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo cumar cabdirashiid adigoo aada u mahadsan puntland doorashaa looga diyaar garoobayaa dad badan waxay kugu tuhmayaan inaad dooneyso in laftirkaaga aada maaragtay isu soo taagto xilkaas marka ma jirta arrintaas oo doorashada puntland ma u diyaar garowday niyo uma diyaar garoobin weli horta puntland waa muhiim stateka puntland waa muhiim wuxuu muhiim u yahay federal systemkan isagaa u ahaa yani sadig in asaga ruuxiisa uu meesha uu hadda taagan yahay kasii socdo oo adigu nidaamka hadda uu doorasho xataa la gaarsiiyo iyada ruuxeeda hal qof hal cod horta waa muhiim laakiin hadda aniga uma soo jeedsan waxse muhiim ah puntland doorashadeeda iyo stateska kale doorashadoodaba waxay qayb ka yihiin in systemka federaalka ee dalkan la qaatay inuu hirgalo khatarta ii muuqataa waxaa weeye hagaldaacida la hagaldaacinaya stateska iyo in nidaamkooda u saxmo inay khatar ku keento hadalka iyo sii socodka geedi sii socodka arrimaha federaalka marka muhiim waaye walaa shaksaan usoo jeesan laakiin waa muhiim annagoo dhan dadkeena siyaasadda inaan kaabno yani in ay ka hirgalaan doorashooyin fiican ee meeshaas runtii ka yimaado suudu fiican aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waqtiga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare horeyna oo ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajiyo idinleh nabadgelyo